si sharaf iyo karaamo leh yaa madaxweynuhu infitayshinkaas noogu soo diray wadaxaajoodka waannu ka aqballay waa ku soo dhowaynay asna si wanaagsan oo aad u karaamo badan yuu u soo bandhigay muhimmaddu waxaa la yidhi caanadaatay dabadood la qabay madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey in meesha laga saaro arrimahaas ad adag oo mushkiladda keena wadaxaajoodna loo dhaqaaqo sidaa awgeed arrintaas waxaa markhaati ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka sida saaxiibkay u sheegay guddigii wadaxaajoodkana shirkan maanta ayaa lagu magacaabay ayana shaqadooday u dareerayaan haddii ilaahay idmo arrintu waa caanadaatay dabadood la qabay waana la aqbalay raalli baanu ka nahay mana rabno golahan baarlamaanku baralays inuu noqdo sidii hay-addii fulinta ee ka horraysay ee intii bil iyo xoogaaya aan shaqaynin ama shaqadu si isugu taagtaagnayd sidaa awgeed waxaannu soo dhowaynay raalle ka noqonnay farriinta madaxweynaha aanu noo keenay ka aqbalnay isaguna uu yidhi anaa inu ku hoggaaminayo waa shaqadiisiiyo waa madaxweynihii qaranka soomaaliyeed sidaa awgeed bulshada soomaaliyeed sidaas ayaad ula socodsiinaysaan waana ku faraxsannahay arrintaas sidaa inay u dhacdo